walaal waa mahadsantahay shirka golaha wasiirada waxaa ugu weynaa oo maanta kasoo baxay in la ansixiyey hindiso sharciyeedkii la dagaalanka argagixisada oo dhowr jeer oo hore baarlamaanka loo gudbiyey golaha wasiiraduna ay ansixiyeen laakiin golahu uu dib ula soo noqday si waxyaabo loogu kordhiyo runtii ahmiyad leh ama muhim loo arkay marka sharciyeedkaas haddii aan wax yar ka taabto waa sharcid la rabo lagu dabaqo sidii wax looga qaban lahaa ama looga hortegi lahaa falalkan midiga ku ah dadkeena iyo dalkeena ee kooxaha xagtiisu ay geystaan waana runtii arrin loo baahan yahay in dadkaas hadda dhibaatada ku ah in dadku soomaalidu ay noolaadaan ama horumaradooda khatarka gelinayo in loo helo sharci adag oo gacan adag lagu qabto si dalkan iyo dadkiisuba ay ay u helaan nolol iyo horumar la socodsi waa sharci muhiima sisoo kala duwana laga yaabaa inay u arki karaan dadka soomaaliyeed ee shacabka ah ama xildhibaanada ama golaha wasiirada marka siyaabaha looga hortagayo kooxahaas iyo ciqaabaha ay mudanayaan iyo hanaanka la rabo in in wax lagaga qabto unbaa un aragti lagu kordhiyay wax weyn oo hadda isbedel oo lagu sameeyo madax arrimaha qaxootiga soomaalida ee hadda ka imanaya dalka yemen ama kuwa ku sugan dalka kenya gaar ahaan xerada qaxootiga dhaqaab oo runtii wadaarda arrimaha gudaha maalmahanba ay aada iyo aada u gelisay iyadoo dalka uu uu dhawaan joogay madaxa lagu sareeya ee hay-adda u n h c r ta oo runtii laga wada hadlay sidii dadkaasna kor loogu qaadi lahaa noloshooda iyo ilaalintooda iyo dabcan waxyaabaha naxamada ay kamid tahay sidii looga gargaari lahaa oo wax looga qaban lahaa waxaa kaloo ugu muhiimsan arrimahan maanta golaha wasiirada kasoo baxay dowr laga yeeshay dhibaatooyinka ay la kulmaan garsoorayaasha iyo maxkamadaha dalka oo marka dadku dembiyada ay geystaan ay adag tahay in loo helo cadeymo rasmi ah tusaale ahaan dembiyada dilka oo kale ama dembiyada kursiga oo kale waxay u baahan yihiin cadeymo in loo helo marka golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen lacag dhan boqol kun oo doolarka maraykanka ah in lagu horumariyo ama lagu soo iibiyo qalab loogu talagalay in lagu ogaado dembiyada noocaas oo kale ah oo cadeyn rasmi ah loo helo dadka dembiyada kalaan tusaale ahaan qalabka dadka lagu baaro farahooda oo kale oo muhiima oo qofkii kale ee la weeraray haddii labada qof ay istaabteen ay sahlanaanayso in la helo qofkaas inuu asaga yahay in kale lagu tucmiyo iyo haddii dadka uu dhaco oo kale in ay kuga jeli karto in deecaankaas ama wixii dareero ah gabadha sheegaysa in la kufsaday iyo cidda kufsatay la isla ogo